caano wanaagsan waa mar kale barnaamijkeeda toddobaadkii tegiyo soomaaliya guud ahaan barnaamijkeena toddobaadkii tegiyo soomaaliya waxaa soo diyaariya waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaa magaalada atlaanta ku qaabiyay yuusuf sheekh cadow waxaa idiin soo saara anigoo cabdilcasiis siidi xaaladda gobolka shabeellada hoose ayaa toddobaadadii lasoo dhaafay waxa uu gaaray heer guud ahaan dadka soomaaliyeed ay aada uga argagaxeen dhibaatooyinka ka jira gobolkaasi guud ahaan degmooyinka sideedda ah ee gobolka ayaa waxay u qaybsan yihiin qaar ciidamo beeleed hubaysan oo dharka darayska ciidanka dowladda soomaaliya wata kuwaasi oo dad iyo duunyaba ku dhiba guud ahaan goobaha ay ka taliyaan halka degmooyinka qaarna ay xarakada shabaab ayaduna ay haysato islamar ahaantaana dhibaatooyin aad baaxad leh loogu geysto dadka shacabka ah ee ku nool guud ahaan gobolka shabeellada hoose haddaba dhacdooyinkaas isdabayaal ee gobolka shabeellada hoose haatan ka jira ayaa waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxa uu la dul istaagay guud ahaan isagoo ku soo koobaya warbixin kooban oo ku saabsan dhacdooyinka gobolka shabeellada hoose iyo toddobaadkii degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose soddon kilomitir ayay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya u jirtaa magaalada afgooye maalmihii ugu dambeeyey xaaladeeda ammaan ma ahayn mid degan waxaana magaalada ka jiray xiisado saameyn ku yeeshay dadka degan magaaladaas iyo sidoo kale ganacsiga magaalada iyo isku socodka magaaladaas afgooye xiisadaha qaar ee ka jira afgooye ayaa salka ku hayay isqabqabsi xagga maamulka ah iyo weliba sidoo kale xiisado kale oo u dhexeeyey qaar ka mida qabaa'ilada wadadega gobolka shabeellaha hoose xiisadaha ka jira afgooye ayaa sidoo kale waxa ay sababeen in la qarxi iyo shirkadda layrka siisa magaaladaasi afgooye waxaana taasi ay keentay in muddo saddex habeen ah koronto la-aan ama layr la-aan ay ahaato magaalada afgooye sidoo kale waxaa la gubay ganacsiyo ku yaalay magaaladaas iyo weliba gawaari waxaana arrimahaasi ay kor u sii qaadeen xiisadaha iyo deganaansho la-aanta ka jiray degmada afgooye waxaa jira dadaallo badan oo la doonayo in lagu dhammeeyo xiisadaha colaadeed ee ka jira degmada afgooye sidoo kale shirar ayaa ka dhacay magaaladaas kuwaas oo aanan weli xal looga gaarin colaadaha ka jira degmadaasi afgooye marka laga hadlayo gobolka shabeellaha hoose sanadadii ugu dambeeye oo dhan colaadaha waxa ay ahaayeen kuwa ay u sinaayeen degmooyinka gobolkaas deegaanka sinaay oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada marka ayaa sidoo kale waxaa lagu gubay lix ruux oo isku qoys ah kuwaas oo shan ka mid ah ay ahaayeen caruur halka sidoo kale qofka kale ay ahayd haweeney siddeetan jir ah oo sidoo kalena camoolo ahayd dadkaas ayaa la toogtay inta aanan la gubin waxaana dab la qabadsiiyey markii la dilay kadib falalkan ayaa noqday kuwo naxdin iyo weliba uur ku taallo ku noqday shacabka gobolka shabeellaha hoose dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ayaa si isku mida u cambaareeyey falalkan inkastoo magaalada marka ay gaareen xubno ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo weliba sidoo kale qaar ka mida siyaasiyiinta ka soo jeeda beelaha wadadega gobolkaas kuwaas oo halkaas ka bilaabay dadaallo ay ku doonayeen inay xal kugu helaan khilaafaadka ka jira gobolkaas warar horudhaca oo maanta soo baxayay ayaa sheegayey in heshiis horudhaca laga gaaray xiisadihii ka jiray gobolka shabeellaha hoose heshiiska magaalada marka lagu gaaray ayaa waxa uu ka kooban yahay afar qodob waxaana qodobadaas ay kala yihiin kow in xabadda la joojiyo labo shacabka magaalada marka in isdhexgal ay sameeyaan oo dhinacba dhinac kale oo u gudbi karo in magac qabiil aanan laysku adeegsan colaadaha ka jira gobolkaasi shabeellaha hoose oo aanan colaadda lasii hurin iyo sidoo kale in ciidanka amisom iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya ay ilaaliyaan heshiiska la gaaray oo dhinac kasta ay ku ilaaliyaan halka uu joogo in aysan soo dhaafin mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed iyo weliba kuwa gobolka shabeellaha hoose oo ala hadalna ayaa dhankooda waxa ay sheegeen heshiiskan inuu yahay mid horudhaca oo aan weli la gaarin heshiiska buuxa falalka naxdinta leh ee ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa ka horreeyay dagaallo toos ah oo dhiig badan oo ku daatay kuwaas oo ka dhacay deegaano dhowra oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose gobolkan ayaa muhiim u ah maamulka koonfur galbeed ee haatan fadhigiisu uu yahay magaalada baydhabo inkastoo maamulkaas xaruntiisu ay tahay magaalada baraawe oo uusan haatan ku shaqayn gobolka shabeellaha hoose ayaa ka mid ah gobollada ugu khayraadka badan dalka gobolkan waxa uu leeyahay oo alla uu ku manaystay dekado iyo weliba beero iyadoo sidoo kale deegaano dhowra oo ka tirsan gobolkan oo maro webiga shabeelle nasiib darrida haatan jirta ayaa waxay tahay in dadka ku dagaalamaya gobolka shabeellaha hoose uusan u muuqan khayraadka gobolkaas iyadoo sidoo kale ay jiraan eedeymo dadka indheergaradka ah ama aqoon-yahanada ah ee u jeedinayaan maamulka koonfur galbeed iyo weliba dowladda federaalka oo ay ku eedeynayaan in aysan daacad ka ahayn arrimaha gobolka shabeellaha hoose sidoo kalena aysan u soo jeedin in xal laga gaaro colaadda gobolkan maadaama colaadda gobolkan in muddo ay soo taagneed sidoo kale waxaa jira dhinacyada dagaalamaya xubno ka tirsan oo siyaasiyiin ah kuwaas oo ku eedeynaya dagaalada in dowlado iyo weliba hay-ado shisheeye ah faragelin ay ku hayaan gobolkan sidoo kalena ay ku lug leeyihiin colaadaha jira maxamed kaabi sheekh abukar reedi wadajir muqdisho
جيشان مارورا مالي شيكتا دا وطني غالي جيشان مارورا مالي شيكتا دا وطني غالي نوشك الصهاني يغلق روني نوشك الصهاني شرف تلاقى بني العيب ذكيني مدى ولقي سماعي ما يقول شرف تلاقى بني العيب ذكيني مدى ولقي سماعي ما يقول